munaasabad xada galanku gooyey xarunta farsamada gacanta ee blue sky technical institute ee lakaqoobday magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya macadkunya weyba lakabarada doone farsamooyinka korontada iyo makaanikada wayna munaasabadaha ku qayb galay mas-uuliyiinku dareerta wasaaradda tamarta dowladda federaalk soomaaliya iyo madax kale oo ku dareertay blue sky iyo marti sharaf kala agaasimaha howlaha guud ee shirkada korontada blue sky maxamed cabdulaahi kulu yaanka horeyntii faahfaahay furitaanka blue sky technical institute waxaa nala jooga runtii tiimamkii madaxda ka ahaa qeybaha maaragtay electrical engineerinka iyo iyo mechanicalkaba sida jaamacadda ummadda jaamacadda simad jaamacadda jamhuuriya banaadir iyo somofield runtii waxay u taagan yihiin kubcinta maanka dhallinyarada soomaaliyeed annaguna waxaan leenahay waxaan u diyaarinay meeshii ardada markay theoryga soo baraan ay ku practical lahaayeen ama practiceka ay ku heli lahaayeen ayaan u diyaarinay wada shaqayn badan ayaa maaragtayna dhex mari doonta agaasimaha waxda tamarta wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyo dowladda federaalk soomaaliya cabdifitaax cabshir ibraahim iyo madax ku dareertay jaamacado iyo shirkado iyo hadhow ay furitaanka xarunto farsamada galanta ee blue sky
runtii muhiimadda ay leedahay farsamada gacantu dee ragga iga horreeyey ayaa aada iyo aada u fasilay ama ka sheekeeyey inay tahay farsamada gacantu waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofku uusan marnaba haddii laku wariyo liikan qofkaasi yani shaqalaan baa ku dhacday waa gacantiisu waxaad maqli jirtay hebel gacantiisuu maalaa qofka gacanta wax ka yaqaana waa qof gacantiisa maali weyn runtii aada iyo aada baan macadkan ama haddee la kuurayahay bruisky ay inoo furtay u baarigaynaa u soo dhaweynaynaa marka aadaan ugu ammaanaynaa bruisky roolkan ay maanta u istaagtay si gaara waxaan ugu mahad celinayaa inay dooratay fiilli gaara macadku xataa ma aha macad qayb walbo hadda ee tababara diyaar u ah waa qayb gaara oo ayaguna ay gacanta ku hayaan aqoonteedii xirfadeedii leeyihiin qalabkeedii hayaan macnaheed waxaa waaye waa qualified maxaan ku dhahaa macada waaye oo loogu talagalay qofka xataa ka baxayo in uu horay u noqdo qof oo professionaala marka boliiska waxaan leeyahay roolkaas aa qaadateen waa rool bulshadu insha allahu tacaala ay qiri doonto si guud aada iyo aada ayaan ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galo ama laygu casuumo anigoo matalaya shirkadayda muqdisho power supply farxad gaara ayay noo tahay runtii annagana dee wada shaqayn gaaraan leenahay oo shirkadda waa meel annagoo aan leenahay oo soo korortay aada iyo aad baan uga mahad celinayaa cid kasta oo maskaxda iyo maanka iyo aqoonta gelisay in xaruntan la helo runtii waa xarun baahi weyn loo qabay marka waxaan leeyahay hambalyo aada iyo aada u mahadsantihiin annaga ka muqdisho power ahaana insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaa xaflado kale oo noocaan oo kale ayagana isugu imaan doona hadduu aan la yidhaahdo xaruntun blue sky technical institute jaweyba dhalinyarada muqdisho ka nool iyo ku faa'iidaysada doonana barashada farsamada galanta saas haatowna iyo barada doonaan korontada iyo makaanikada